bismillaah aad baad u mahadsan tahay maxamuud sheekh axmed tooshow ee saakay sida wararkeena hordhac ahba aanu ku sheegnay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraray xeryihii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta dagaal xoogan kadib waxaa u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xeryaha cadowga uu ku lahaa halkaas islamarkaana khasaare xoogan cadowga la gaarsiiyo saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in la beegsaday laba xero oo murtadiintu ay lahaayeen oo midna ay joogeen maleeshiyaadka ridada ee ka amar qaata madaxtooyada muqdisho kuwo kalena ay ka amar qaataan maamulka axmed madoobe labada maleeshiyaba si xili isku mid ah ayaa halmar ciidamada mujaahidiintu u daateen allaha faldigiina dagaal xoogan kadib mujaahidiintu wuxuu waafajiyey in ay cagta mariyaan maleeshiyaadka halkaas ku sugnaa khasaare xooganna ay gaarsiiyaan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in meydadku ay daadsan yihiin xerada gudaheeda iyo hareeraheeda intaba wararka hordhaca ee aanu helayno ay tilmaamayaan in khasaaraha uu aad u xoogan yahay inkastoo tafaasiil rasmi ah iyo tiro go-anba ilaa hadda aanan lasoo sheegin maadaama weerarku uu xili dhow dhacay marka wararkii kusoo kordhana insha allahu tacala waan soo gudbin doonaa waxaa goordhow soo kordhay oo warqabadka idaacadda islaamiga andalus kusoo dhacay in weerar dhabagal ah lala bartilmaameysaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo gurmad ahaan ka yimid dhanka kismaayo islamarkaana isku dayay inay soo gaaraan xerada baarsan guuni si ay ugu soo gurmadaan maleeshiyaadka halkaas lagu gumaadayay laakiin ciidamada mujaahidiinta markii horeba qorshe ayaa yaalay waxaana cadowga durbaba qabsaday weerar dhabagal ah inta uusan xerada soo gaarin dagaal aad u xoogan ayaana imika soconaya oo kolonyadii ka timid dhanka kismaayo lala bartilmaameysaday weerarkaas dhabagalka ah ayaana imika soconaya oo khasaare xoogan cadowga lagu gaarsiiyey marka dhanka kale mujaahidiinta xerada ku sugan iyaguna waxay daabulanayaan haniimadii iyo saadkii iyo sahaydii cadowga uu ka cararay waxaana goobta yaalay gaadiid hub iyo rasaas iyo saanad ciidan oo kala duwan intaba marka insha allahu tacaala wararku waa isa soo taraya dhacdadu waa dhacdo cusub marba waxaa soo dhacaya warar kala duwan inkastoo aan isku dayano inaan dhiraan dhirino hubino islamarkaana ugu dambeyntii dhegeystayaasha usoo gudbino wixii tafaasiil ana insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa saakay bishaaradaas ayaa cusub oo dadweynuhu ay ku waabariisteen islamarkaana aanu si toosa u tabinayna oo dhegeystayaasheena dalka iyo dibaddaba ku sugan ay si toosa idaacadda islaamiga andalus uga dhegeysan karaan weerarkana dabcan wuxuu qeyb ka yahay weeraro mujaahidiintu ay ku xanuunjinayaan cadowga allah sidoo kalena lagaga hortagayo iskudayada iyo abaabulada samaynayo maamulka ridada ee isku magacaabay ee jubbaland ee uu hogaaminayo murtad axmed madoobe waxaad ka warqabtaa in maalmo ka hor lala bartilmaameysaday camaliyaad istishaadi ah oo lagu beegsaday xero lagu abaabulayay maleeshiyaadka murtadiinta oo isku dayay inay arbushaad ka sameeyaan deegaanada sharciga islaamka lagu maamulo maantana weerarkan ayaa mar kale qabsaday maalmo ka hor lix askari ayaa lagu dilay meel u dhow birta dheer oo sidan oo kale mujaahidiintu weerarka miina cadowga ay kula bartilmaameysadeen oo qaarkood saraakiil ay ku jireen marka insha allahu tacaala xamalaadkan jubooyinka kasoo cusboonaada ee cadowga allah lagu xanuunjinayo ayay qeyb ka yihiin weerarkan baarsan guuni ka dhacay ee lagu bartilmaameysaday xeriyihii murtadiinta ee baarsan guunina insha allahu tacala tafaasiisha kusoo kordha iyo wararkii ugu dambeeyaba dhegeystayaasheena waxaan ugu bishaaraynana inaan usoo gudbin doono islamarkaana ay ula socon doonaan si joogto ah hadba wixii soo kordha biidn illah